hay-adda hown center dialogue iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib u heshiisiinta galmudug ayaa tababar shan maalin socday waxa ay kusoo gebagabaysay degmada gaalkacyo ee gobolka mudug tababarkan waxa uu ku saabsanaa dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo waxbarashada madaniga ah aqoon isweydaarsigan waxaa ka qayb galay maamulka degmada ururada haweenka iyo dhallinyarada oo ay weheliyaan odayaasha dhaqanka iyo hooyooyinka nabadda xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada gaalkacyo culamaa udiinka iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaas oo dhammaantood halkaasi ka soo jeediyey aragtidooda ku saabsan mowduucyada tababarkan najmo xuseen xasan oo ka tirsan hay-adda howm center ayaa ugu horeyn waxa ay ka warbixisay waxyaabaha tababarkan uu ku saabsanaa maanta oo maalinkii nooga dambeysa ahaa tababarka maalinkii shanaad ah maalmaha kale way nooga duunaaneysaa maalmihii afarta maalmood lasoo dhaafay waxaa meesha casharo ku qaadanay ee ku saabsan xalinta khilaafaadka dhexdhexaadinta iyo waxbarashada madaniga ah oo naga saaciideyso xuquuqda annaga bulshada raayidka mise muwaadiniinta aan ku leenahay maamulka iyo xuquuqda maamulka uu muwaadinka ku leeyahay waxaa rajeynayaa su-aalihii afarta maalmood lasoo dhaafay oo tababar ka tirsanaa aa aruurinay ku saabsanaa caqabadaha dhinaca maamulka ka jira mise adeeg bixinta degmada in lala wadaaga maamulka ay jawaabo deg deg ah ka sameeyaan dood cilmiyeed qayb ka ahayd tababarka oo la qabtay maalintii ugu dambeysay waxaa ka qayb galay xubno ka socday maamulka degmada gaalkacyo iyo qaybaha bulshada waxaana doodan lagu falanqeeyey arrimaha mudnaanta u leh mowduucyada tababarku ku saabsanaa waxaan rabaa inaan horta marka hore si guud warbixin guud gobolka mudug waa nabad deegaanku roob fiican baa la helay ilaahay baa ku mahadsan abaartii inaga soo nabata bixiyey samata bixiyey xaaladaha guud gobolku soomaaliya meesha ugu amniga badan maantay amni ahaan iyo siyaasad ahaan waa degan yahay bal siyaasadaha soomaaliya iyo wadanku sidii loo deji lahaa baan qayb ka nahay maxay kaga qayb qaadan kartaa qorsheynta ama go-aanada ee ku saabsan adeegyada deegaanka ee maamulka ay gaaraan sida talooyinka seenay kugu soo gudbin karaan mise ka qaybgalkooda sidee nooc u noqon karaa ay ka qaybgalkooda ugu samayn karayaan sida aan isugu nimaano oo baahiyahan taamiiska usoo saarna nidhi xaggee dana nagu jira oo ay u codeeyeen waxa danta ah iyo waxa in dib loo dhiga ay habboon tahay dhaqaalaha ma la helay ma la sameeyey ma la gaaray waa wax kale tabarta ayay ku xiran tahay laakiin prioritiga iyo kala horeynta bulshada ayaa sanad garaysay waa ognahay canshuurta qaybna waa wasaaradda maaliyadda a iyo b e c iyo d inay tahay waa ognahay laakiin qaybta canshuurta degmada gaalkacyo qaado oo golaha deegaanku ay jaangooyaan lama samayn laguma soo celin bulshada waxaan isdhihi karnaa boqolkiiba labaatan laguma soo celin sidaas darteed agaasimo inu ka jawaabo qodobkaas waa rabaa hay-adda howm center dialogue ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay waday tababaro iyo doodo sare loogu qaadayo wacyiga bulshada ee ku aadan mowduucyada xalinta khilaafaadka dhexdhexaadinta iyo waxbarashada madaniga ah